Qiimaha khudaarta suuqyada magaalada Jowhar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran taasi oo ay sheegeen ganacsatada in ay sababtay dhammaan beeraleyda xilligan dhul-beereedka ay ku wada tacbeen khudaarta. Mar aan booqday suuqa weyn ee xaafadda Hantiwadaag gaar ahaan qaybta lagu iibiyo khudaarta ayaan waxaan la kulmay Asli Maxamed oo ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta waxayna raadiyaha Isnay uga warbixisay waxyaabaha sababay hoos u dhaca ku yimid iyo sida ay noloshoodu kaga maareeyaan.
markaan basbaaska labaatan kunan waan ku gadaa labaatan iyo shan aan kusii bixinaa ebel hor qaalas aa jir laakaa hada raqiis noo noqday alxamdulilah shukur ansalaadan aan geed nus doolar aan gada jirin hadda shan kun aan gatooynay afar kun lama shan saddex kun hadda alxamdu ilaahay waana sii alxamdulilah nimcaan ku jirnaa kabsar caleentana iyadana saas barwaaqo lama kun maaskeeda shan kun hortii boqol iyo afartan aan ku gada jirna hadda nimco alxamdulilah aniga beeraleydaan ka mid ahay leyna waa ahay beeraleyna waa ahay markaa beerteyga wax ka geysto intaan beerteyga sii sugaayo waxaan kusii sugaa dalabka oo beerta aan kusii sugaa haddii beerteyga wax ka yimaadaan beerteygaan ka gadaha maxaa sababay inay khudaarta hoos u dhac oo ku yimaado alxamdulilah rabbilcaalamiin shukr waxay hoos oo u dhacday dadkii dhan oo isla wada tacbii waa helnay wax waa ka faa'iidaysanay roobkii waa ka faa'iidaysanay marka dadkii dhanaa hadda isla wada gali saasay khudaarta isas hoos ugu dhacdo faa'iidooyin kale maxaa laga oo markay saa u badato lafaheedaaba inay ka timaada ah waxa ahbo lafaheeda xataa laga heli maayo laakiin markay ay qaal tahay lacag fiicana laga helaa waa kaasay sidoo kale laakiin hadda lacagteedaaba xiriir ee filitaankeedii biihii tisbiigii lasii daawadii lasii waxaan ku dhahay lacagteeda maku helaysta markay qaal tahay lacagteeda haa nadiifa agil had nool maalmeed kaleewa halkaas alyoon kaleewa loor haddaa keysatid biriga loorkaas boqol kun xataa makuu noqonaya calaashaa laba kun aalgadoowaya kun ishanaa algadooa laba kun aal hortii haddii wax la keeno loorkan keysatid afar boqol saddex boqol ay ku gooy jirtay laakaa dama jir hadda wixii dhan hoosay u dhaceen hoos u dhacan iyo sadowkaca ku yimaada qiimaha la iibiyo khudaarta ayaa inta badan waxaa sababa in hal mar ay soo wada go-aan dhulbeereedka halka mararka qaarna la waayo taasina waxa ay keentaa in ay sadowkac ku yimaado khudaarta